أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya suudaan iyo etoobiya munaasabad lagu sugootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilab ee wilaayada jubbada dhexe gaadiid ay leeyihiin ganacsato soomaaliah ayaa ku xayiran xuduudbeenaadka u dhexeeya dalalka suudaan iyo koonfurta suudaan ardayda madarasada zaylici ee degmada tieglow ee wilaayada bokool ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada ku dhowaad labaatan ruux oo arday ah ayaa ku dhintay dab ka kacay iskuul ku yaalla dalka kenya wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa diyactiro ku samaysay mid ka mid ah madaarista waxbarasho ee ku yaalla degmada galhariiri ee wilaayadaasi munaasabad lagu caleema saarayey mid ka mid ah nabadoonnada beelaha jaraarweyne ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose toddobaadkii afraad ayaa waxaa degmooyinka deegaana ka mid ah wilaayada hiiraan si habsami leh kaga socda xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay afarta rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wararka naga soo gaaraya degmada afgooye oo dhacda wilaayada shabeellada hoose ayaa sheegaya in howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee degmadaasi halkaasoo lagu khaarijiyey mid ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta murtadka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray deeq ibraahim cabdi oo ku magaca dheeraa bakaylow waxaana uu ahaa dharcadka kooxda sirdoonka kooxda riddada sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii calay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose jubbada hoose mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay weerareen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buula xaaji ee duleedka magaalada kismaayo hal askari ayaa dhintay waxaana la tilmaamay in saddex kale dhaawacyo xoogani ay soo gaareen dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya waddamada suudaan iyo etoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya wararka ka imaanaya xuduudka u dhexeeya itoobiya iyo suudaan ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dhex mareen maleeshiyaadka faano ee fallaagada ah iyo milatariga itoobiya warbaahinta taageerta jabhadda mucaaradka hubaysan ee amxaarada waxa ay sheegtay in in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashida itoobiya lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay xuduudka u dhexeeya wadamada suudaan iyo itoobiya faano waxa ay sheegtay in dagaaladan ay ka dhaceen tuulooyin dhowr ah oo ku tirsan xadka dagaaladu ka socdaan maleeshiyaadka fallaagada ah ayaa lasoo wariyey inay isku fidiyeen gacantana ku dhigeen deegaanada ku dhow xadka uu gobolka amxaarada la wadaago suudaan ilowareedadu waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka jabhadda kacdoonka milatari ku jirta ee amxaarada ay sidoo kale milatariga abiy axmed ka eryeen wadada xidhiidhisa magaalooyinka meetamah iyo gondar ee gobolkaasi warku wuxuu intaa ku darayaa in maleeshiyaadka faano ee dagaalka kula jira xukuumadda abiy axmed ay la wareegeen gacan ku-haynta macbarka muhiimka ah ee alqalabad ee dhaca xuduudka u dhexeeya suudaan iyo itoobiya sheegashada kooxda faano ee dilka in ka badan boqol askarioo ka tirsan milatariga abiy axmed ayaa kusoo beegmaysay xilli suudaan ay shaacisay inay xirtay xuduudka ay la wadaagto itoobiya gaar ahaan aagga magaalo xuduudeedka alqalabaad waxay sidoo kale tani kusoo beegmaysay xilli ay jirto cabsi xoogan oo ay qabaan madaxda dowladda xabashida itoobiya taasi oo ah in maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ah ee amxaarada ay qabsadaan caasimada wadanka waxayna taasi keentay in jenaraalka ugu sareeya ciidanka abiy axmed uu amar ku bixiyo in guutooyinka gaadiidka gaashaman loo soo daabulo dhanka adis ababa si ay mucaaradka hubaysan uga difaacaan magaalada caasimada ah ee adis ababa mahadsanid caliyeere munaasabad lagu soo kootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilb ee wilaayada jubbada dhexe sida uu ku waramayo cismaan axmed uubow waa dufcadii labaad ee loo dhigo xaflad qalinjibin ah kuwaasoo bartay sidoo kalena xifdiyey qur-aanka kariimka mu-asasada alxigma xarunteeda magaalada jilib ayaa qabatay xaflad lagu sagootinayey tobannaan arday ah oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho munaasabada oo ka dhacday xarunta mu'asasada ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe culimo salaadiin waalidiin maamulka macalimiinta iyo ardayda mu'asasada ugu horeyn maamulaha alxigma ayaa ka waramay waxyaabaha lagu barto xaruntooda waxbarasho alxigma waa mu'asaso bixisa adeegyada waxbarasho iyo kuwa xirfadaha ee dadka waaweyn iyo caruurtaba adeegyada waxbarashada ee mu'asasada bixisa waxaa ka mid ah in ubadka la baro qur-aanka kariimka mu'asasada dufcadii koowaad waxay qalanjibisay rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar hijiri dufcadii labaad waa midda aan maanta isugu nimid waana arday tiradoodu ardayda ayaa dhankooda soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku barteen mu'asasada نحمده الله الذي منحنا بنعمة ختم القرآن فلقد جئنا إلى هذه المؤسسة ونحن لا نعرف شيئا عن القراءة والكتابة ويومها نحن قد حفظنا القرآن بتجويد وتصحيح بعد أن تلقيناه من أفواه العارفين المتقنين sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ahaa culimmadii kasoo qayb gashay xafladda ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad ku saabsaneed fadliga qur-aanka kariimka dee ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala macalimiinteenna u doortay inay xambaaraan kitaabkan ilmaha ay ku wareejiyaan oo ay xafdisiyaan oo baraan qofka noocaasana insha allahu tacaala ajarkiisu waa weyn yahay waa ka nebigu dhahayay sala allahu calayhi wasalam man qara'a alqur'aana falahu bikulli xarfin xasan waxaa dardaaranah oo aan macalimiinta usoo jeedin lahaa qur-aanka markaynu ilmaha barayno inuusan noqon meel un sida geel la dheelmahayo oo kale handadaad iyo dil iyo bug iyo bac in ilmaha wax lagu baro arrinkaas inaan ka waamtoono oo la yidhaahdo ilmaha soo aruursada oo shila idinku garaaci laha ardada marka qur-aanka ay baranayaanba qiraa'ada macaan oo tartiilka oo dhib yar in lagu baro qur-aanka qalbigii meesh meel khushuuc iyo sakiino iyo xasilooni ay ka jirto oo naxariista kusoo degaysa meeshu inay ahaato sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xafladda qalinjibinta ka hadlay mu'asasada saad dareemaysaan waa mu'asaso weyn ee xarumo fara badan oo wilaayaadka ku leh ee horena xaflado badan oo arday badan ay kaga qalin jibiyeen ayaa ayaa hore loo soo bandhigay ee hore waxay u soo saareen dufcooyin fara badan qayb lagu baranayay cunto karinta ayay soo saareen waxay soo saareen qayb harqaanka iyo sida dharka loo toola lagu baranayay ayay hore u soo saareen waxay hore u soo saareen qaybo kale oo fara badan kuwo lagu barta xilaansaarka ayay hore u soo saareen kuwo lagu barta luuqadda carabiga ayay soo saareen Eh, waxay soo saareen qayb kombyuutarka lagu barta iyo qayba caafimaadka lagu barta dad fara badanna way ka aflaxeen oo qaar badan oo kamid ahna maanta shaqooyinka ay barteen ummadda ugu adeegayaan laakiin waxaan idin leeyahay waalidku ardaygu inuu aflaxa waxaa kaalin ka qaadanaysa mansilada aad macalinka dhigta kama marneen waalidiinta oo dhankooda si weyn u soo dhoweeyey heerka waxbarasho ee ubadkooda iyo adeegyada waxbarasho ee ay bixiso mu'asasada alxigma marka horeysa mahad oo dhan allay u sugnaata ilaahay baan u mahadinaynaa in badan in badan ilaahay baan u mahadinaynaa nimcadan iyo barwaaqadan cimrigeenna soo gaarsiiyey iyo qur-aanka maanta sidaan loo weyneynaayo ilaahayna soo gaarsiiyey ilaahay adaa ku mahadsan adaa ku mahadsan adaa ku mahadsan alxamdulilah uma alxamdulilah waxaan kaloo mahad u celinayaa xarakatu shabaab mujaahidiin macalimiinta sidaas oo kale waan u mahad celinayaa sababtoo ah waxaa muxuu ahaa inoo soo bandhigeen maanta waa arkaysaan miraha ay soo saareen macalimiinta oo ilmihii waxbarashadii maaragtay sii wadno waa qalin jabiyeen bes waan noo dhammaatay ma aha hadda unbaa qalinka kow haddaa la rabaa cilmigii iyo aqoontii inay maaragtay muxuu ahaa ay sii dabaashaan inay difaacdaan mu'asasada alxigma oo ah xarun waxbarasho ayaa bixiso adeegyo kale oo waxbarasho oo ay ka mid yihiin xirfadaha gacanta caafimaadka iyo kuwa kale mahadsanid dhuubow ardayda madarasada zayliqa ee degmada tieglow ee wilaayada boqol ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa cabdiqaani maxmed waxa uu ahaa bandhig cajiib ah oo ay sameeyeen ardayda wax ka barata madarasada sheekh cabdiraxmaan zaylici ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool taas oo qayb ka ah madaarista waxbarasho ee hoos yimaada maktabka tarbiyada iyo tacliinta madarasada oo ay wax ka bartaan in ka badan laba boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa dhowaan sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan heerkooda waxbarasho munaasabadii bandhiga oo ka dhacday gudaha madarasada waxaa ugu horeyn ka hadlay maamulaha madarasada isagoona ka warbixiyey mawaada ka baxa madarasadaah iyo ardayda wax ka baranayso magaagay maxamed xasan saalax maamulaha dugsiga hoose dhexe sheekh cabdiraxmaan zaylici tirada oo fasuuliya siyeed fasal tirada ardada kadaasa lama boqol afartun iyo lama arday boqol iyo afartan iyo sagaal gabdha sagaalo iyo sedena wiilal fasaladiion may ku koob yihiinaha siyeed fasal mawaadila ka qaadadaw mayba kumid ahaa fiqhi towxiid xadiis carabi riyaadiyaad ama xisaab culumu ijtimaaci ama juqraafi saynis maadada ingiriiska maadada soomaaliga intaas oo mawaad eh iyo madrasada kabahaas intaasi kadib ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyo ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه المسلم الحديث الرابع أن عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المادة المادة الخط النسخة الخط النسخة الموضوع الموضوع الهاء الهاء أبها مصيف هام أبها نصيف هام يقصده يقصده ويحبه كثير من الناس ويحبه كثير من الناس وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان madarasada sheekh cabdiraxmaan azaylici oo tobanaan sano ka furan magaalada tiyeglow ayaa haatan laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah oo ku salaysan manhajka islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana u istaagtay in la tayeeyo manaahijta waxbarasho ee iskuulaadka wilaayaadka islaamiga iyadoona meesha laga saaray manaahijtii hay-adaha gaalada ah ee lagu marin habaabanayay jiilka mustaqbalka mahadsanid cabdiqani ku dhowaad labaatan ruux oo arday ah ayaa ku dhintay dab ka kacay iskuul ku yaala dalka kenya marwaan maxmed ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in dab xoogan oo geystay khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed uu ka kacay mid ka mid ah iskuullada carruurta wax ku bartaan ee waddankaasi iskuulkan dabka ka kacay oo ku yaala ismaamulka nigeria ee dalka kenya ayaa ahaa mid ay wax ku bartaan ku dhowaad sagaal boqol oo arday waxaana xilliga uu dhismaha iskuulka dabka ka bilowday gudihiisa ku sugnaa boqol iyo konton arday wararka la helayo ayaa sheegaya in dabkan uu ka bilowday qaybta jiifka ee ardayda isagoo markii dambe xowli ugu fiday qaybaha kale lamana ogay laayo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambaysay in dabka uu halkaasi ka kaco inta la xaqiijiyey waxaa dabkaani ku dhintay toddobiyo toban arday halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen afar iyo toban kale kuwaasoo lala cararay isbitaallada ku yaala ismaamulka nigeria ee dalka kenya dabkan dhaliyey khasaaraha xoogan ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dowladda saldhiibiyadda ah ee kenya william ruuto kaasoo dabka ku sheegay mid argagax ku abuuray islamarkaana ay la xisaabtami doonaan kuwii geystay dhacdadan ayaa qayb ka ah dhacdooyin gubashooyin ah oo horey uga dhacay ismaamullada dalka kenya waxaana sii kordhaya shilalka gubashooyinka ah ee waddankaasi kuwaas oo sababa khasaaro nafeed iyo mid hantiyeeda mahadsanid marwan wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa dayactir ku samaysay mid ka mid ah madaarista waxbarasho ee ku yaala degmada galhareeri ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cabdiraxiin shacali markiska daaru culuum ee degmada galhareeri ayaa waxa ay wilaayada islaamiga ee galgaduud ay ku samaysay dib u dhis aad u ballaaran iyadoona uu socday dib u hagaajinta markiska in muddo ahi wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa u magacowday guddi qaabilsan dhismaha madarasada daaru culuum ee magaalada galhareeri xaflad lagu daahfurayay madarasada daarul culuum ayaa ka dhacday gudaha markiska taas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota wilaayada nabadoono waxgarad culmaa udiin macalimiin ganacsato iyo haweenka muslimaadka ah dhismaha markiskani ayaa iska kaashaday wilaayada iyo dadka muslimiinta ee ku nool nawaaxiga degmada galhareeri kuwaas oo ka qayb qaatay dhismaha daarul culuum nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim nabadoon cabdiweli nuur jimcaale oo u hadlay guddiga dhismaha madarasada iyagoona inooga warbixiyey dhismaha markii loo soo dhaco qaybta labaad oo dhaqaalaha runtii dhaqaalo tiro badanaa gala meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol iyo qurushaad ay noqotay lacagta ku baxda meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol lix kun boqol toban iyo afar doolar walaayada iyo rag odayaal ahoo xamar iyo meelahaas jira waxay nagu soo taakuleeyeen ay noqotay soddon iyo lix kun iyo boqol iyo jajab doolar oo soo hartay hadda waxaa nagu taagan shan kun oo toddoba doolar dhiman intii ka soo horto oo soddon iyo kow kun iyo jajab ah waxaa bixiyey magaalada galhareeri iyo daafaheeda waxaan si gaar ahaaneed uga mahad celiha waxaan si gaara rabaa inaan u xuso cid walba kaalinta ay ku lahayd gabdhaha muslimaadka ee wax ku barta iyo kuwa la jooga intaba ayadoon la kala qaadayn kaalinta ugu weyn ay ka qaateen ilaahayna uu ogyahay annaguna u ognahay ilaahay waxaan leenahay subxaana wa tacaala miisaankan u saar xasanaadkan sidoo kale degmada ragga iyo ganacsatada iyo mansab kaste oo degmadan loo deganaa cid ka harta ma jirto ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa kelimad ka jeediyey furitaanka xafladda markiska daarul culuum daartan daarul culuum ah daarul infaaq fii sabiilillahina waa ilaahay baa maaragtay qolkii kulaylka badnaay markay diinta u gargaareen ugu beddelay gurgaan aad u jeediin oo daaraha leh oo biyaha qabow ku jiraan oo maaragtay marawaxaduhu ku xihan yihiin oo quruxda badan ayaa ilaahay ugu beddelay waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kelimad dardaaran u badan ka jeediyey taas oo lagu soo xiray xafladdii furitaanka markiska daarul culuum waxaan rabaa markaa inaan ka soo gebagabeeyo maadaama maalin xaflada ay tahay oo muhiimaddana ay tahay markaskan oo horey u socday shaqadiisii waxbarashadiisii laakiin hadda dhismo cusub oo aad iyo aad u qiimo badan loo dhisay in maanta min jadiid dhismahaasi xaflad in loo sameeyo oo muslimiintii dhagaalada bixiyey juhdiga bixiyey ay arkaan gabdhihii dhiganayay meeshaan dhaqaaladana ku bixinayay inay arkaan laiskugu yimaado oo runtii farxaddaasi iyo shaqadaasi laiskugu yimaado ayaa maaragtay muhiimadda ahayd wilaayada ayaa ku dadaalaysaa sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada waad mahadsantahay walaalka cabdiraxiin munaasabad lagu caleemasaarayay mid ka mid ah nabadoonnada beelaha jareerweyne ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd xaflad agaasinkeeda iyo iskudabridkeeda soo socotay in muddo ah islamarkaana ku saabsaneyd caleemasaarka nabadoon beel ka mid ah beelaha jareerweyne ee dega wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya beesha reer makoonde oo ka tirsan beelaha jareerweyne ayaa dooratay nabadoon cabdulcasiis macalin xaajow kaas oo loo doortay in beesha uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka xafladda doorashada nabadoonkan ayaa ka dhacday deegaanka shangolo mafuula oo ka tirsan degmada kamsuuma waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin salaadiin iyo marti sharaf kala duwan oo isaga kala timid wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose ugu horreynna waxaa madasha xafladda ka hadlay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ahna afayeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe beelaha jareerweyne beelkamid eh iyo maanta nabadoon dooradeyd nabadoonka ma ilanka baahan yahay beesha in isuku hogaamiyo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inuu isuku hogaamiyo annaga maynindhehee beelaha jareerweyne beelaha jareerweyne beelka mad'adda iyo maanta nabadoon macnaha caleema saarati beelaha kalena lanka bahanya lanka fadhi si degdeg ah nabadoon abdicasiis ama beesha reer makoonde iyo niinbilaaben khayr allah siiyo nabadoonka beesha makonde nabadoon cabdilcasiis macalin xaajow oo xafladda ka hadla ayaa ka dalbaday beeshiisa iyo guud ahaan qabaa'ilkii lagu casuumay xafladda inay ku garabsiiyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee loo doortay marka wax yar la indooridina maxaa waaye gargaar iyo wax kale ma aha ee may indoorideenna qabiilka maantana indoorideenna may indoorideenna kitaabka ilaahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ina ku xukuma taasa indoorideenna marka may leha dadkii ani hadda idoor- idoorideenna may siinka baahina kitaabka ilaahay inaana qabade idinkana ila qabatoona jihaadkana inaan horumaro gidaashaysa martoona diyaara eteena
ugu dambeynna suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo suldaan maxamed maxamuud maxmed eeq oo labadaba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa si aadaa u soo dhoweeyey nabadoonka cusub iyagoona u jeediyey kelimaad dardaaran ah waxaan isu dardaarmaynaa dhammaanteen marka siduu suldaanka sheegay saacaddan la joogo waa xaya cala aljihaad soo diyaar umanin waa xaya cala aljihaad nabadoonka waa soo dhowaynaynaa waan garab istaagannahay intuu ilaahay kitaabkii ummadda ku wado annaga oo dhanna waa sidaa wey ikhwaani fillaah waxaan u taagannaa kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala inaan u nusrayno dhiiggeennana bixinno biidni illaahi tacaala annagaan ugu horrayno insha allahu tacaala mustaxidiin soo miidin idinkana in sha allahu tacaala ikhwaani marka waxaan isu dardaarmaynaa qof kasta oo muslim ah waxaa laga rabaa kitaabka ilaahay inuu u nusreeyo haddaan nahay salaadiintanka waa soo dhowaynaynaa walaalkeenna cabdicasiis dhib aan u dooranno mogii dheef uma dooranin nabadoono waxaa lagu dhisay kitaabka ilaahay haddii aad macnaha dheef ku heshan ilaahay subxaana qaadirka adigaa ay kuu qaas tahay haddii lagugu caayana ilaahay subxaana qaadirka fasawfa nutihim ajran cadiiman waxaad leedahay ajir weyn marka ku dulqaado insha allahu tacaala asagana waxaan leenahay haddii ilaah yidhaha ilaahay ha ugu kaalmeeyo xafladan doorashada nabadoonkan ayaa ku soo aadaysa iyadoo guud ahaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya muddooyinkanba ay wadeen olole ay ku dooranayaan salaadiin iyo nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanida walaalka abu ayman ugu dambayntii toddobaadkii afraad ayaa waxaa degmooyinka deegaana ka tirsan wilaayadii hiiraan si habsamile kaga socda xamlada irshaad luma ilaa sabiili rajaad cazaam carafaad ayaa seemba qaadaya maalintii labaatan afraad waxay lajnada wilaayada hiiraan ay u xil saartay xamladii dacwiga ahayd ee irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ku guda jirtaa socdaal ay ku mareen degmooyinkii deegaanada wilaayada iyo kulamo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay markan kulan la qaateen ganacsatada deegaanka mukayla ee wilaayada hiiraan iyadoo lajnada ganacsatada ay gaarsiiyeen xamlada waxayna si gaara kala hadleen qodobadii quseeyay ganacsatada qaar ka mid a ganacsatada deegaanka mukayla ee wilaayada hiiraan oo la hadlay andalus ayaa dhankooda ballanqaaday inay dhaqan gelinayaan xamlada iyo awaamirteeda ganacsatada magaalada mukayla in ay na soo gaartay barnaamijkii dacwiga ahaa oo loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad aniga hadda marka anigoo ganacsi ahaan u hadlaayo dacwadaas si aad iyo aad ah ayaa inoo anfacday waxyaabaha nagala reebay waxaa ka mid ah taleefanada waaweynka ah maraqdigaaga bacda iyo iibinta waxyaabaha laysku qurxiyo taas dabadeed marka annaga ganacsata ahaan insha allahu tacaala in allaale intii meeshaas nooga aadan waan naqangelinaynaa insha allahu tacaala ganacsadaha ka tirsan degmada mukayle xamladii dacwigeed waana soo gaartay insha allahu tacaala dacwadaas waxaan ka faa'iidnay waxyaaba aad muhiim u ah waxaa ka mid ah kow waxyaabaha nafsadayna dhib u keenayo taleefanada waaweyn nabar laba waxaa ka mid ah internetka in nagala mamnuucay namber saddex muqaadaraadka kiisa kala duwan namber afar maraq digaaga bariis maceeyaha sida maxaan kuu sheegaa waxyaabaha oo dhibaatada u keenaya awalan dhibcan ku qabnay waa nagala mamnuucay namber shan bacyaha oo xoolaha iyo waxaasoo dhan awal naga dhibaayey aadaan uga mahadcelinaynaa iyadana in xarakada ay na soo geysiisay arrinkan dacwiga aha waana qaadanay maarka koowaad waxaa nala amray xijaabada khafiifta ah sida maceeya iyo jubbaha wax loo magac sameeyey waxyaabaha ay kufaarta adeegsadeen islaamka dhexdeeda ay keeneen inaan jarno waxyaabaha ilaahay looga fogaado muqaadaraad sida kaniiniyaalka iyo waxyaabaha ilaahay looga fogaado kamid yihiin inaan jarno ayaan ballan qaadnay insha allah waan ku socon doonaa insha allah khayrna allah sii inta nala qabatay ama nagu soo kordhisana way- waan mahadcelinaynaa maasha allah ilaah baa ku mahadsan gaar ahaan waxaan qaadanay duruusta aan qaadan waxaa ka mid ahaa al-amru bilmacruufi wanahy can almunkar ayaa ka mid ahaa iyo aafaat lisaan walaayadeena sharafta le waxayna dhahday inaa laiska- laiska reebo waxyaabaha xun ee waxaa nalaga reebay xijaabada khafiifka ah waxaa kaloo nalaga reebay taleefanaha waaweynka ah waxaa kaloo nalaga reebay maraq digaaga iyo waxa lamid ahoo hadda magaca kale lagu bixiyey tan iyo markii wilaayada islaamiga hiiraan ay ku dhawaaqday xamladii irshaadulumma ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinka deegaanada wilaayadaas si habsami looga socdaa xamladaas iyadana si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu